الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo kowaad min suurati aali cimraan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waid akhada allaahu miihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikma ilaa aakhiri laaya markii la sheegay ahlu kitaabka khayaanadooda iyo siday kitaabka ilaahay u bedelayaan meeshii wax ku yaalleen uga jarayaan tilmaamaha nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku taallay kitaabkii loo soo dejiyey sida ay macnaha iyadana u doorinayaan oo u bedelayaan waxayna doonayaan inaan nebiga la rumayn calayhi salaatu wasalaam halkan waxaa la sheegaya xujaa lagu duloogaya xujadaas waxa weeye ilaahay inuu horay ballan adag uga qaaday ambiyadii iyaga loo soo diray baa ballan waxaa looga qaaday nebi kastow adoo nooloo jooga haddii nebi muxamed yimaado calayhi salaatu wasalaam waa inaa rumayso waana inaa u hiiliso ambiyadii iyaga loo soo diray haddii sidaa la amray iyagoo dadkii ambiyadaa raacsanaa ahna seebay macnaha nebi maxamed ku dafirayaan iyana waa inay raacaan nebiga ila ambiyadoodiibaa amar lagu siiyey in haddii nebi maxamed isu soo gaaraan ay rumeeyaan oo raacaan qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi wadkuruu waxay ka dhigan tahay waid akhadallahu wadkuruu waxaa ka sheekaysaan ama wadkur waxaa xusaa id waqti akhadallaahu ilaahay qaaday miihaaqa annabiyiina nebiyaasha miihaaqoodii iyo ballankoodii dhaarta lagu adkeeyey miihaaqu waxa weeyaan waa ahdi la adkeeyey oo ahdi adag ah nebiyaashaana laga dulqaado oo muxuu ahaa lamaa shaygii aataytukum aan idin siiyo oo min kitaabin aayadda aad ugu fiirsada waa aayadda mufasiriintu hadalla badan iyo ay ku leeyihiin icraabaad aad u tiro badan ay ku jiraan waid akhada allaahu wadkur waxaa ka sheekaysaa id waqti akhada allaahu ilaahay uu qaaday miihaaqa annabiyiina nebiyaasha miihaaqoodii iyo cahdigoodii dhaarta lagu adkeeyey oo ahaa lamaa shaygii aataytukum aan idin siiyo oo min kitaabin kitaab ku bayaansan iyo wa xikmatin xikmad haddaan kitaab iyo xikmad idin siiyo umma intaa ka bacdina jaa'akum uu idiin yimaado weli ma imaan waa idiin yimid maaha uu idiin yimaado rasuulun rasuul rasuulkaasoo musaddiqun rumaynaya limaa macakum idinka miciinna wixii ahaa oo aa haysateen oo rasuulkaasi waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam musadiqun limaa macakum wuxuu idinla imaanayaa kitaab rumaynaya waafaqsan wixii idinkuba aa haysateen oo kitaabkiinna horaa latu'minunna rumayseen oo rumayseen bihi rasuulkaas walatansurunnahu u gargaarteen oo u gargaarteen bal ambiyadii wixii laga qaada arag idinkoo jooga nebi kasta waxay ka dhigan tahay haddaa adigu qof ballan ka qaadid oo ballankii mid la mida qof kale ka qaadid oo ballankii mid la mida qof kale ka qaadid waxay ka dhigan tahay adoo mar inta saanoo kale iskugu yeeray hal mar ballankii ka wada qaaday waxa weeyaan rasuul kasta xilligiisii baa ballanka laga qaaday rasuulkii ku xigayna ballankii laftiisi baa laga qaaday nebi kasta waxaa lagu yidhi haddii adoo nool nebiga muxamed yimaado calayhi salaatu wasalaam latu'minunna bih waa la adkeeya hadalka nuunu tawkiidka wallaahi bay ka dhiganta inaad rumaynaysaan oo rumaynaysaan inaad u gargaaraysaan oo u gargaaraysaan ummaddana inay sidaa u sheegaan taasi waa marka ballankaa goormaa la qaaday caalamkaa waxaa la leeyahay caalamul arwaax markii ummadoo dhan arwaax ahayd oo aan weli jirkooda la abuurin ama caalamudarkaa u taqaaniba baa looga qaaday mufasiriinta qaar baa leh oo marka waxa weye ballankaa iyagoo nufuustii laga qaaday caalamul ashbaax markii la yimaado oo dadkii jirkoodii la keeno ballankii horeo ilaahay horay uga qaaday baa la doonayaa inay fuliyaan ama ma ahay haddaaba la leeyahayoo rasuulkaa markuu idin yimaado sidaas baa laydin dul saaray tafsiir labaad waid akhada allahu wadkur ka sheekay id waqti akhada allaahu ilaahay qaaday miihaaqa annabiyiina nebiyaasha miihaaqoodii cahdigoodii dhaarta lagu adkay lamaa aataytukum laladii markaa dhe lamaa aataytukum laladii kii aataytukum aan idin siiyey oo min kitaabin oo maa mawackariti markaa mawsuul aataytukum aan idin siiyey oo min kitaabin kitaab ku bayaansan iyo wa xikmatin uma dabadeedna jaa'akum ou idiin yimaado rasuulun rasuulkaasoo musaddiqun rumaynaya limaa macakum latu'minunna rumayseen oo rumayseen bihi isaga walatansurunnahu u gargaadheen oo u gargaadheen oo hiil u noqoteen qaala ilaahay wuxuu yidhi aaqrartum ma qidheen oo waakhadtum ma qaadeen calaa daalikum kiinaas isrii yaa cahdigayga maku qaadeen aqrartum ma qirteen wey oo ma ictiraafteen wa akhadtum ma qaadeen calaa dalikum kiinaas isrii ballankayga cahdigayga maku qaadeen qaaluu waxay dhaheen aqrarnaa waanu qirnay oo waa ictiraafnay qaala ilaahay wuxuu yidhi fashhaduu ka markhaanti ahaada waana aniguna macakum miciinna min ashaahidiina baan ahaaday kuwa macnaha marakacaya naftiinna ku marakacaya kuwii idin raacay ku marakacaya waana min ashaahidiina calaykum wa calayhim idinkoo ambiyada ah iyo calayhim oo dadkii la ydiin dirayba kuwa macnaha aniguna shaahidka ka ah ayaan ahay macnaha weeyaan markaas diinka iyo qofku cilmiga uu garanayo uu yaqaan sida uu yahay inuu u sheego oo xaqa ah kana fogaado waxyaalaha tadliiska iyo waxa la midka maalan taadda soo maraynay kunuu rabbaaniyiina waxay dhaheen culimmadu waa culamaa caamiliin waxaad noqotaan culamo caamiliin labadaas sabab darteed waxaa la yidhi faa'iidada waxbarashada iyo waxbaridda faa'iidadeedu waa xaqa inaa ogaatid khayrka inaa ogaatid weeye inaa caqiidaysid kuna camalfashid weeye aayaddu waxay tusay baa layidhi cilmiga iyo waxbaridda iyo waxdaraasayntu inay qofka ka dhigayso inuu rabbaani noqdo haddii intaa laga helo ilaahay dartiina ay ka tahay qofkii waxaa la yidhi cilmiga iyo waxbaridda aan ujeedkaas aysan ka ahayn cilmigiisina waa dhumiyey sacyigiisa iyo juhdigiisina wuu khasaaray dhibaatadaas baa ku dhacaysa markaas rabbaaniyan mardiyan cinda allah qof rabbi loo nisbeeyey laga raali yahay ilaahay agtiisa qofka noqonaya waa qofkaas sidaasa oo ilaahay dartiisa cilmiga waxaa la yidhi qofka in camalfal aan ku kicinaynin cilmi saxiixa laguma tiriyo cilmi saxiixa laguma tiriyo faqabiixun cala alcaalimi qof caalim ah waxaa dushiisa ku foolxun tarkuhu lcamala camalfalka inuu ka tago wa aqbaxu minhu waxaa ka sii xun inuu dadka hanuuninayo oo xaqa u tilmaamayo maca kownihi huwa hayru muhtadin fii nafsi isagoo naftiisa aan u hanuunsanayn oo xaqii raacayn oo wuxuu ummadda u sheegaya ku camalfalayn in uu ummaddii hanuuninayo caalimka waxaa la yidhi dadka cilmiga baraya de waa halkan waa arrimaheenni wey waa inaan isla waa inaan inagu nafteennaba u akhrino wey qofka caalimkaayoo dadka cilmiga baraya isagoo aan ku camalfalayn xabad shamaca shamaca la shito oo iftiin kale soo lama yaqaan xabad shamaca oo dadka u ifaysa weeye dadkii faa'iiday u leedahay iyana oo taxriiqu nafsa iyana nafteedu bay gubaysaa qofkaani marka ummaddii nafac buu u leeyahay laakiin isagii naftiis wax nafaca uma le waa isgubayaa dhibaatuu isku soo jiidayaa wey taasna halkaas baa la dhigay waxay ka dhigan tahay baa layidhi qof geed tallaalay qurux badan markii saa loo fiirsho geedku saasoo u laacaya geedkuna wax faa'iido kale iyo miro iyo waxba ma leh saasoo qofkaasi ka dhigan yahay baa lii ilaahay hayna ka badbaasho waxyaalaha xunxun iyo tilmaamaha xunxun ayib waxaa la yidhi sayid cali baa wuxuu yidhi qasama dahri aniga dhabarka waxaa i jebiyey laba nin caalimun mutahatikun qof caalima oo mutahatik ah dadka diinta ku cayaaraya dadku cilmiga nacsiinaya wa jaahilun mutanasikun mid jaahil ah yaa oo isaguna iska cibaaraysanaya markaa dadki waxay moodayaan haddaadan cilmi lahayn xataa in layska cibaaraysan karo o aysan dhib lahayn oo cilmi loo baahnaynoo waxaan qofka isku daydayayo kale adnaa isku daydayi kadhib lidaa baa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka magan galay min cilmin nacuudu billaahi min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba anfacayn ilaahay buu ka magan galay wa qalbin laa yakhshac qalbi aan khushuucaynna ilaahay buu ka magan galay sidaas weeyaan arrimahaas marka sidaas baa loo tilmaamaya arrimaha khatarahaas libcanaha weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala faman tawallaa bacda dalik faman qofkii tawallaa jeensada bacda daalik intaa dabadeed qofkii jeensada fa ulaa'ika kuwaas hum iyaga unbaa alfaasiquuna kuwa faasiqiinta ay daacada ilaahay ka baxay iyagabaa ah afa hayra diinillaahi ilaahay diinkiisa hayrkiis mayay yabaquuna dalbayaan ayabquuna ma waxay dal waxaa weeyaan afa hayra diin illaah ma diinka ilaahay hayrkiis waxaan ahayn mayay ahlu kitaabku yabquuna dalbayaan diinulislaamka waxaan ahayn cid kastana waa la mid oo tilmaantooda laga helo walahu ilaahayna waxaa u ahaaday walahu ilaahayna aslama waxaa u hoggaansamay man fi samaawaati samaawaadka duulka ku sugan iyo walardi dhulalka dawcan daayiciina xaalay yihiin waa xaalaynaysaa kuwa daayiciino adeecaya wa karhan kaari mukrihiin xaalayihiin dawcan daayiciin dawcan wa karhan kuwa daayiciina oo aqbalay waxaa jira dadku markay ilaahay u hoggaansamayaan kuwana waa kuwa caqiideeyey oo rumeeyey oo daayiciina wa karhan kaarihiina waxa weeye mukrihiin kuwa oo la khasbay oo la dirqiyey qofka muuminka marka isagu waa hoggaansamay daayican isagoo daayica kaafirkuna waa kaarihan waxnana tari mayso qofka muslimka ama mu'minka waxaa la yidhi qalbigiisa iyo qaalabkiisuba ilaahay bay u hoggaansan yihiin gaalkuse saa maaha waa waa ku khasb wa ilayhi ilaahay xaggiisana yurjacuuna loo celinaayo dhammaan maalinkaas ilaahay la hor keenayo subxaana wa tacaala ilaahayna mid kasta abaal marinayo qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi muxamedow aamannaa waxaan rumayn billaahi ilaahay baan rumayn wamaana waan rumaynay unsila la soo dejiyey calaynaa hanaga dushayada suurat lbaqara quuluu aamanaa billaahi baan kusoo marnay labada arrimood baa kala duwanoo marna iyagaa lala hadlaya halkaana waa nebiga marka qul baa la yidhi nebiga qul waxaa dhahdaa aamanaa billaahi ilaahay baan rumaynay wamaana waan rumaynay unsila la dejiyey calaynaa dushayada unsila ilayhi iyo unzila calayhi labadaba maadada inzaalka waa lagu gudbiyaa ilaada iyo calaada labadaba wamaa unzila calayna wixii dusheeda lagu soo dejiyey waa qur-aanka cadiimka wamaana waa rumayna unzila lagu soo dejiyey calaa ibraahiima nabi ibraahim iyo wa ismaaciila nabi ismaaciil iyo wa isxaaqa nabi isxaaq iyo wa yacquuba nabi yacquub iyo wal asbaadi awlaadu yacquub yacquub awlaadiis wixii lagu soo dejiyey markaa reer bani israa'iil ba kasii farcameen wamaana waa rumaynay uutiya la siiyey muusa nebi muuse iyo waciisa nebi ciise waa towraad iyo injiil wnabiyuuna nebiyaashuna waa rumeeyeen wnnabiyuuna wamaa unzila wixii lagu soo dejiyey nebiyaasha min rabbihimna looga soo dejiyey rabbigood xaggiisa waay ilaa uutiya baa layidhi wamaa uutiya wixii la siiyey muusa wa ciisa iyo wnabiyuuna wamaa uutiya nabiyuun nebiyaasha wixii la siiyey min rabbihim rabbigood xaggoodna looga soo dejiyey laa nufariqu kala farqin mayno kala geyn mayno kala saari mayno bayna axadin axad dhexdi oo minhum iyaga ka mida rususha qaarna rumayn mayno qaarna inkiri mayno waxa weeyaan sida yahuud iyo nasaara sameeye annagu dhammaantood waa rumaynaynaa wa naxnu annaguna lahu ilaahay muslimuuna kuwa u hoggaansamay baan nahay oo cibaadadana u khaalis yeelaaya cidnana aan ugu sharig yeelaynin ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya diin kasta oo aan islaamka ahayn inay baadil tahay waxna ka jirin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yabtaqi qofkii dalba hayra alislaami islaamka kayrkiis diinan min jihati diin diin ahaan waxaan islaamka ahayn qofkii dalba oo wax kale raba inuu diin ka yeesho falan yuqbala laga aqbali maayo minhu isaga xaggiisa laga aqbali maayo wa huwa isaguna fil aakhirati aakhira dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu kaasi ku jiraa khasaarada maxay noqonaysaa masiirka iyo marjiciisaa naar ah weeyaan meesha la legdaayo oo la dhigaayo waa naar qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kayfa yahdi allaahu kayfa sideebaa waaba yaabe yahdi allaahu ilaahay u hanuuninayaa qowman qoom qoomkaasoo kafaruu kufriyey bacda iimaanihim rumayntoodii ka bacdi yaa qolada kufriday seebaa ilaahay u hanuuninaya intay iimaan lahaayeen ka bacdi seebay u hanuunayaan qolo iimaankoodii ka bacdi kufriday oo washahiduu qiray anna arasuula rasuulku xaqun xaq inuu yahay waxay ka dhiganta waa bacda an shahiduu intay qireen ka bacdi anna arasuula rasuulkuna xaqun inuu xaq yahay nebi maxamed wey alayh salatu wasalaam wjaaahum lbayinaatu walxaal jaaahum iyagana uu u yimid albayinaatu bayinaadka iyo mucjizaadka iyo xujooyinka cadcaddaa oo tusinaayay nebi maxamed runnimadiisa iyo nebinimadiisa calayhi salaatu wasalaam iyagoo saa u og qolada yaa qoladaas seebaa ilaahay u hanuuninaya iimaanka bacdi bay gaaloobeen waxay markhaanti ka yihiin rasuulku inuu xaq yahay waxaa u yimid aayaad iyo xujooyin cadcad wallaahu ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowmka aldaalimiina ee daalimiinta ah waa yahuud iyo nasaaro markay arkeen nebiga tilmaamihiisa calayhi salaatu wasalaam oo ay kutubtoodii ku arkeen oo ay arrintaa ka markhaanti kaceen oo ay sugi jireen nebiga markii la soo saaray bay diideen xaasidnimay u diideen xaasidnimadoon inay xun tahay ayaa halkaa lagu tilmaamaya waa quuri waaye iyaga in laga dhigay rabeen laga soo saaro qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas tilmaamaha xunxun leh jazaa'uhum abaalkoodu anna calayhim inay dushooda ku taal weeye lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa iyo wlmalaa'ikati walacnata almalaa'ikati malaa'igta lacnadeeda iyo wannaasi walacnata annaasi dadka lacnadiisa ajmaciina dhammaan waxa weeyaan abaal waxaa looga dhigay iyagoo xaqii og markay inkireen in dushooda lagu riday lacnada ilaahay xaggii ka timid mid malaa'igta ilaahay xaggood ka timid khalqigoo dhan xaggiisan lacnad ka timid ulaa'ika kuwaasi jazaahum abaalkoodu anna calayhim weeye inay dushooda ahaatay anna calayhim inay ku taal weeye dushooda lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa iyo walmalaa'ikati iyo wannaasi ajmaciin wannaasi hadda dadka iyagaaba ka mid ah oo iyagii laftooda waa islacnadayaan say isku lacnadayaan kullamaa dakhalat ummatun lacnat ukhtahaa qolaba qolada kaleoo naarta gelaysa way lacnadayaan iyagii baa dadkii ka mida wanaasiday ku jiraan iyagu waa islacnadayaan wey jamaacaba jamaacay lacnadaysaa wey qaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa naartaas abad alaabidiin waa weligeed laa yukhafafu laga fududayn maayo canhum iyaga xaggooda laga fududayn maayo alcadaabu cadaabka laga fududayn maayo walaa humana aysan ahaanin yundaruuna kuwa loo koranaayo oo muddo iyo wakhti la siinaayo ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min bacdi daalika intaa ka bacdi kuwii toobad keenay oo wa aslaxuu camalkoodina wanaajiyey ilaa qofkii toobad keenay oo ilaahay u noqday oo wa aslaxuu wanaajiyey waxay fasahaadiyeen oo xumeeyeen fa ina allaha ilaahay hafuurun ilaahay mid dhaafid badan weeye raxiimun naxariisasho badan ilaahay waa mid dhaafid badan subxaana wa tacaala hafuur weeyaan dhaafid badana ilaahay weeyaan raxiim weeyaan waa mid naxariisasho badan oo raxmad badan ilaahay subxaana wa tacaala ila ladiina taabuu ila aladiina taabuu min bacdi dalik wa aslaxuu camalkooda islaaxiyey kuwaa weeyaan kuwaasaa laga soo reebay oo soo hanuunay oo xaqi ku sugnaaday faina allaha gafuurun raxiim ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim rumayntoodii ka bacdi waxay ku soo degtay baa layidhi niman yahuuda nebiyullaahi ciise ayay ka gaaloobeen intay rumaysnaayeen nebi muuse nebi muusey rumaysnaayeen nebi ciisaa yimid markaasay nebi ciise ka gaaloobeen ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankoodii ka bacdi uma intaa ka bacdina isdaaduu kororsaday kufran gaalnimo kale sii ziyaadsaday oo see ah nebi moxamed markuu yimidna waa kasii gaaloobeen calayhi salaatu wasalaam lan tuqbala laga aqbali maayo lan tuqbala la aqbali maayo towbatuhum kuwaa toobadooda laa tuqbalu minhum weeye towbatu wax towbaa laga aqbali maayo mar hadday gaalnimo ku dul sugan yihiin wa ulaa'ika kuwaasina hum iyaga addaalluuna kuwa dhumay ee manhajka xaqa ka dhumay iyaga weeyaan iyagay ku kooban tahay wey alla inoo tilmaamaya oo ilaahay inoo sheegaya subxaana wa tacaala kuwa gaaloobay oo misna gaalnimadii ku dhintay kuwaasaa laynoo tilmaamaya ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wamaatuu dhintay wal xaal hum iyagu kufaarun gaale ay yihiin gaalnimadii ku dul dhintay oo aan toobad keenin gaaloo dhanna waa u taallaa qof kastooo sidaa ay ku dhacdo ilaahay baan ka maangalnay gaal ah gaalnimadii ku dhinta waa tan falan yuqbala laga aqbali maayo min axadihim midkood mil'ul ardi ardada muggeed oo dahaban dahaba walow iftadaa bihi haba isku furtee haddou dhaho ardada muggeed oo dahaba iska daa dhaqaalo kale iyo nooc kale lacagta u qaalisan waa dahabka muggeed dhulkaa ilaahay ballaariyey muggiis oo dahaba naftiisa inuu ku furto haba damcee laga aqbali maayo ulaa'ika kuwaas lahum iyaga waxaa u ahaaday cadaabun aliim ilaa waxa weeyaan laba jeer qofku markii uu qarqarada marayo oo naftu ka sii dhacayso markaa iimaan ah laga yeeli maayo falammaa ra'ow ba'sana yaa markay dhibaatadii arkeen dee markaa qofku ammanaa buu iska dhahaya dhibaatada oo arkay darteed marka laga aqbali maayaba la markuu khiyaarka haystay baa la rabay inuu tawxiidka la yimaado marka xadiid baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu dhahayaa ahlu naarka midka ugu naar fudud maalinka qiyaamada kan ugu cadaab yar low anna laka maa fi lardi min shay wax allaada wixii adduunkoo dhan yaallay haddaa ha lahaan lahayd a kunta taftadi ma isku furan lahay ma isku furan lahay naftaada kunta taftadi bih kaasuu dhahayaa nacam kaasaa ilaahay wuxuu dhahayaa aradtu minka waxaan kaa doonay oo kaa dalbaday ahwana min haada xoolaha intaa tira leeg wax ka fudud oo ka sahlan baan kaa dalbada walhaal anta fii sulbi aadam nebi aadam dhabarkiisa adoo ku jira markii khalqiga ballanka laga qaaday oo maxay ah allaa tushrika bii shayan inaadan waxba iigu soo shariig yeelin ilaahay waxdaaniyadiisa aa soo qidho iimaan lagaa helo faabayta waa diiday ilaa an tushrika bi inaa iga gaalowdo oo ii shariig yeesho oo cid kale ilaahnimo ila wadaajisa mooyaane wax kale waa diiday xadiidka imaamu bukhaari iyo imaamu muslim ayaa warinaya ayb markaas gaalada hadda aayaadkan aan soo qaadanay gaalada saddex bay u qaybinaya qolo toobad keentay toobad wanaagsan ila aladiina taabuu min bacdi dalika waaslaxuu qoladaas waa ficnaadeen qolana towbad faasidaabay toobad keeneenoo mana anfacayso waxa weeyaan waa kuwa la yidhi kafaruu bacda iimaanihim uma isdaaduu kufran iyagoo iimaan lahaan jiray bay gadaal ka xumaadeen oo ambiyadii dambey diideen qolana marnaba maba toobad keenin waa qolo gaalnimaday ku dhasheen ku koreen ku dhintay waa kuwa la leeyahay ina aladiina kafaruu kuwa gaaloobay wamaatuu wahum kufaaru iyagu iimaanba ma yeelan marka waa qoladaasna waa naartaasi dee iyaguna ku waaraya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas lahum iyaga waxaa u ahaaday cadaabun cadaab baa u ahaaday cadaabkaasoo aliimun xanuun badan ayay leeyihiin mu'lim xanuujinaya weeyaan siiqada macnaha cadaab aliim faciilkaas waa lilmubaalaqa waa xanuun daran waa cadaab daran kaas ayay leeyihiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi lan tanaaluu ma gaaraysaan lan tanaaluu ma gaaraysaan albira biriga iyo samafalka iyo wanaagga xataa tunfiquu ilaa ka bixisaan mimaa kii xaggii tuxibuuna ay jeceshiin mimaa min bacdi ladii tuibuun min bacdi maa tuxibuun waxaa jeceshiin ilaa aad wax ka bixisaan wanaaggii iyo samafalkii ma gaaraysaan wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min shayin shay ah fa ina allaha ilaahay bihi kaa isaga caliimun waa midka ogaal badan ilahay midku ogaal badan weeye lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun waxa aad jeceshiin waxaad jeceshiin xataa cilmigaa ka mida xoolaha keliya maaha xoolihiibaa ka mida cilmigiibaa ka mida cilmiga qofku uu jecel yahay masaa'isha nafiiskaay oo arkay cilmiga u kordhaya waxaas ilaa uu qofku maaragtay bixiyo ma gaaraysaan birigii ma gaaraysaan wamaa tunfiquu min shay wax allaale iyo wixii aad nafaqaysaan oo aad bixisaan fa ina allaha bishilinka aad bixisaan waxaa la doonayaa marka wax aad jeceshahay oo aad rabtid oo qiimo kugu fadhiya inaa aabixisada waxa liiliita aadan bixin sidaynu soo marnayba sheega idina aydnaan qaadateen inaa macnaha aan la siinin ama aan la bixinin aayaddaas markay soo degtay saxaabigii caanka ahaa oo beertii bayruuxaa la dhihi jiray lahaa baa wuxuu yidhi nebi allow xoolahayga anugu kaan ugu jeclaanshaha badnahay yaa waa beertaas masaajidka hortiisaay ku taallo beer biyo macaan bay ahaydoo beer caja badan bay ahayd marka waxaan ku ogeysiinayaabuu yidhi inay sadaqo ilaahay u tahay waa bixiyey markaasaa nebi wuxuu yidhi waa laga aqbalay waa maal ribxay waa bakin bakin waa waxaad samaynaysaa laakiin dadka aqrabadaada qaraabadaada dadka iyaga ah u qaybi oo iyaga macnaha sideebayna sadaqa kuugu tu sidii baa markaas lagu bixiyey dadka aqrabadiisa ahayd buu markaa u qaybiyey wallahu subxaanaه wa tacaala aclam